alxamdu llaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى اظaalimiin wslى اllah clى nabiyina mxamadi wclى alih wصaxbih wslama tasliima kaiira waxaynu ku dhex jirnay shuruuddii salaada waxay noo dhammaaday shardigii ku saabsanaa wakhtiga iyo axkaamta la xidhiidha sida axkaamta aadaanka iyo iqaamada waxaa inoo bilaabmayaa shardi ka mida shuruudda salaada oo ah satrulcawra qofka tukanaya inay shardi tahay cawradiisu inay asturan tahay abwaabu satrilcawrati cawrada asturiddeeda baababkii ka warramaya weeye baabu wujuubi satrihaa cawrada asturitaankeedu waajib inuu yahay baabkii ku saabsanaa weeye can bas bni xakiimi can abiihi can jadihi qaala wuxuu ihi qultu waxaan ihi yaa rasuula allah cawraatunaa cawraadkayaga maa na'tii minhaa maxaanu kala imanaynaa wamaa nadaru maxaanu ka tegaynaa ay maa yajibu calaynaa satruhaa wamaa laa yajibu calaynaa satruhaa waxay waajib tahay inaanu asturno maxaase aanay waajib ahayn yoy waajib tahay inaanu ka asturno yaase aanay waajiba inaanu ka asturno qaala wuxuu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ixfad ilaali oo in la arko ka ilaali cawrataka cawradaada ilaa min zawjatika xaaskaaga mooyaane aw maa malakat yamiinuka ama waxay gacantaadu mulkadee oo ah addoomahaagii qultu waxaan idhi faida kaana alqowm haddii ay dadku yihiin ama raggu yihiin bacduhum barhkood fii bacdin kuwa kuwo kale kuwa kale la jooga oo ku dhex jira yacni mal waajibu maxaa waajiba qaala wuxuu ihi in istaطacta haddaad awoodo anlaa yaraaha inaanu arag axadun midnaa falaa yarayannahaa yaanu arkin qultu waxaan idhi faida kaana hadduu axadunaa midkayo khaaliyan mid cid la joogo cidina aanay arkahayn ay fama lwaajibu qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam faallaahu ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ee axaqu u mudan an yustaxyaa in la xishoodo minuu isaga laga xishoodo rawaahu alkhamsatu ila anasaa'iya alimaam nasaa-i laftiisu xadiidka waa wariyey bukhaarina raximah llahu tacaala isaga oo mucallaqa ayuu saxiixiisa ku sheegay waayo xadiidkan wuxuu daliil u yahay calaa wujuubi satri alcawra cawrada in la asturaa inay waajib tahay ama ha tukanaya qofku ama yaanu tukanin waxa uu nebigu ihi laa yandur irajulu ilaa cawrati rajul wala almar'atu ilaa cawrati اlmar'a nin yaanu eeginin cawradii gabadhina yaana eegin gabadh cawradeed walaa yufdi الrajulu ilى الrajuli fi الthawb الwaaxid walaa tufdi اlmar'atu ilى اlmar'ati fi الthawb الwaaxid laba nin yaanay maro qura wada huwanin yani iyagoon wax kala xidhnayn laba dumarna yaanay sidaa yeelin muslim yaba xadiidkaa wariyey waxaa kaloo xadiidkani uu daliilu yahay marka halkuu daliil ugaya cawrada asturideedu inay waajib tahay waa ixfaad cawrataka iyo in istaطacta anlaa yaraha axadu falaa yarayannaha nahyigaas haddii la idhaahdo soto istiaaco lagu xidhay iyo awood meena taa tusinahayn inaanay waajib ahayn waxaanu leenahay arrin la awoodo weeye oo wakhti walba dee qofku cawradiisa oo asturi karaa inuu waayo dhar uu ku astura mooyaane taasina axkaam kale ayay leedahay shardigan in istaطactana waxaa loo sheegay min baabi اtahyiiji wاlilhaab yacanaa qofka si loo kiciyo arrinta noocaasiya loogu dhiirigeliyo asbaabaha markaa shardiga loo sheega ayaanay taasi ka mid tahay se culuum lbalaaqaba ku xusan waxaa kaloo xadiidkani uu daliilu yahay ninka xaaskiisa iyo addoontiisa cawrada inuu ka qariyaa inaanay waajib ahayn dumarka ilaahay maruu ka warramay waa kii yidhi huna libaasu lakum wa antum libaasun lahunna halkana nebigu wuxu uhi ilaa min zawjika aw maa malakat yamiinuka waxaa kaloo xadiidkan culimmada qaar ay u daliishadeen qofku xataa haddii uu kelidii yahay inay daruura keento mooyaane cawrada inuu asturaa inay waajibtay xataa haddaanay cidaarka ahayn waxay daliishadeen faallahu tabaaraka wa tacaala xaqu an yustaxyaa mink laakiin sidaas saxdii waxay tahay arrinka noocaasi ahi waa arrin markaa fiican waa sida afdalka ah in mar walba qofku cawradiisu ay asturnaato laakiin haddii aanay cidina arkahayn oo cawladiisu ay muuqato ama uu muujiyo ku dembaabi maayo waxaana u daliila axaadiidii noo soo socota sida xadiidkii nabiyulaahi muusa kaana muusa calayhi salaam yakhtasilu curyaanan wakadalika xadiidkii nabiyulaahi daawuud isna inuu maydhanayey isagoo dhar dhigtay iyo kuwa la midka ah baabu bayaani alcawrati cawrada caddaynteedii buu baab yahay waxadiha wa bayaani xaddiha iyo xadkeeda in la caddeeyo inteeba bimacnaa cawro ah wa can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam laa tubrisa muujin fakhidaka bowdadaada walaa tandur ha eegin ilaa fakhidi xayin mid nool bowdadii walaa meytin mid dhintay bowdadiina ha eegin rawahu abu dawuuda wabnu maaja marka xadiidkani waa xadiid daciifa oo inqiaacba markaa lagu cileeyey oo xabiib lam yasmac min caasim weliba nimaan iqa ahayn baa udhaxeeya waxaana xadiidkan deliishaday ahlulcilmiga yidhi bowdadu waxa ay ka mid tahay cawrada ninka waana sida culimmadu ay u badan yihiin waa jiraan culimo yidhi bowdadu markaa cawro ma aha oo cawro waxay ku soo ururaysaaba alqubul waddubur faqad labada xumaysood xagga hore iyo xagga dambe ayuunbaa ninka cawro ka ah waana madhab markaa mashhuura oo alcilmiga qaarkood ay ku tegeen waa riwaaya can axmed wa riwaaya can malik kadalika culimada markaa yidhi bowdada ninku cawrada ayay ku jirtaa xadiikaasoo qura ma deliishana xadii kale ay deliishadeen xadiii kale ayuu keenay mualifku raximah ullah waa saddex xadii oo markaa caana dhammaantood bowdada ku saabsan wa can muxamed ibni jaxshin qaala wuxuu ihi mara waa soo maray rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam calaa macmarin buu soo maray waa macmar bn cabdillaah alqurash alcadawi wafakhidaahu iyadoo labadiisa bowdana makshuufataani ay faydan yihiin oo aanay waxba saarayn faqaala wuxu uhi yaa macmaru ai qari oo astur fakhidayka labadaada bowdo faina alfakhidayni maxaa yeele labada bowdo cawratun weyi rawaahu axmedu wlbukhaariyu fi taariikhihi saxiixiisa ma taarikhdiisu bukhaari uu ku wariyey taarikh lkabiir iyo taarikh sahiir buu leeyahay waa taarikh lkabiir waana daciif waxa weeyaan xadiidkani maxamed ibni jaxsh uu nebiga calayh salaatu wasalaam ka wariyey maxamed bn cabdillahi ibni jaxsh weeye awogii baa loo nisbiyey isaga iyo markaa aabihiina saxaabay ahaayeen qofka markaa in magaca aabihii laga boodo oo magaca awogii lagu sheegaana wax dhibaataa ma laha waxaa sanadkiisa ku jira abu kaiir nin la idhaahdo oo ah majhuul اlxaal marka waa daciif xadiidku وعan ibni cabaasi can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm qaala wuxuu hi alfakhiduu bowdadu cawraة weyi waa cawro rawaahu الtirmidiyu وaxmedu walafduhu mara waa soo maray rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm calى rajuli nin wafakhiduu iyadoo bowdadiisuna khaarijatun ay tahay mid marada ka baxsan oo bimacnaa muuqato mar aanay saarayn faqaala wuxu uhi khadi abool fakhidayka labadaada bawdo faina fakhida arajuli maxaa yeelay ninka bawdadiisu min cawratihi cawradiisay ka mid tahay waxaa sanadkiisa ku jira nin la idhaahdo abu yaxya alqataat waa mashhuur bikunyatihi waa nin markaa daciifa weeye ninkaasi xadiidkana waa min riwaayati israa'iil canh oo israa'iil baa ka warinaya ibnu yunus ibnu abi isxaaq israa'iil ibnu yunus ibnu abi isxaaq wa riwaayatu israa'iil canhu fiiha manaakiir riwaayad markaa munkar oo khalada ayuu abu israa'iil uu ka wariyey ninkaasi abu yaxya alqataat la idhaahdo marka waa daciif alimaam albukhaari xadiidkan markaa wuxuu ku keenay xadiidka jarhadee soo socda waaya iyo kanba isagoo markaa mucallaqa bilaa sanada wa can jarhadin alaslamiyi qaala wuxuu uhi mara waa soo maray rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam wa calaya iyadoo ay saarantahay burdatun go waqad inkashafat iyadoo ay faydantay fakhidii bowdadii faqaala wuxuu yidhi ai qari fakhidaka bowdadaada faina alfakhida maxaa yeelay bowdadu cawratun wey rawaahu maliku fi lmuwaطa waaxmedu waabu daawuuda wاtirmidiyu waqaala xasanun xadiidkan jarhad laftiisu waa xadiid daciifa weeye alimaam albukhaari laftiisa ayaa daciifiyey fii taariikhihi waxaanu u daciifiyey lildiraabi fii isnaadihi su yihi alxaafid ibn xajar fi fatxi اlbari dacafahu lmusanifu fi taariikhi taarikh اlkabiir lildiraabi fi isnaadih bukhaari baa xadiidkan daciifiyey jarhad kitaabkiisa taarikh lkabiir buu ku daciifiyey iskhilaaf badan oo sanadkiisa ku jira awgeed xaafidna wuxuu yidhaahdaa fi xadiii jarhad markuu ka hadlayay inahu xadiiu mudaribu jiddan xadii aada isu khilkhilaafsan weeye markaa saddexdaa xadii de xadiidkan idiraab baa markaa lagu cileeyey oo isagu geli maayo shaahido xadiid kale ma kabi karo markhaati uma noqon karo abu yaxya alqataatna dacfigiisu waa daran yahay riwaayadda israa'iil canhuna dee inay munkar tahay baa la sheegay marka xadiidka ibnu cabaas baa xadiidka maxamed ibnu jaxsh ayaa ugu dhow abu kaiiroo dee majuul xaaleh inuu ku jiro marka culimada qaarkood waa isku kabaan saddexda xadiid oo waxay yidhaahdaan darajat lxasan waa isla gaadhayaan bay yidhahdeen waana sida jumhuurtu marka ay ku tegeen walihaada bay u daliishadeen bowdada ninku inay cawro tahay waxyaabaha loo daliishaday waxaa ka mida in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qofku maro qura haddii uu haysto ninku maradaasi inuu guntado sida inoo soo socota oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wain kaana dayiqan falyatazir bihi buu ihi marada qurhee qofku uu haysta hadday tahay maro cidhiidhi ah oo inuu ilaa dee degaha ku qariya aanu suurtogelin ahayn ha guntado markaa taasi waxay daliil u tahay bay yidhaahdeen guntigu wuxuu qariyaa inta hooseo qofka qaarkiisa dambe ayuu qariyaa in markaa ilaa bowdadu inay cawro tahay bay taasi daliil u tahay bay yidhaahdeen waay ahlucilmi khilaafay baa jira oo yidhi bowdadu cawrada kuma jirto waxaan idhaha axaadiidaasi waa daciif tilmaamaysa ana alfakhida cawra bowdadu inay cawro tahay axaadiid kaloo saxiixina waxay tusisay bowdada ninku inaanay cawro ahayn aynu aragno axaadiia markaa ay daliishadeen baabu man mid buu u baab yahay lam yara anu arag alfakhida bowdada min alcawra cawrada inay ka mid tahay wa qaala oo yidhi hiya cawradu asawataani waa labada xumaysood faqad xaale ay kelidood yihiin wax kale aanay cawranimada kula socon oo labada xumaysood waa alqublu waddubur oo labadaah iyaga labada waa laysku waafaqay oo ijmaac baa ku sugan inay labadaasi cawro yihiin oo wixii dheeraadkaa waxaa markaa la isku khilaafsan yahay oo xundhurta lafteeda iyo bawdada iyo meelahaasaa la isku khilaafsan yahay وعن cاaشhaةa أن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم kaana waxaa jaaliسa mid fadhiya kaashifan xaalow yahay mid fayde can fakhidii bowdadiisa mid marada ka qaaday faاstأdana abu bakrin abu bakr baa weydiistay inuu usoo galo faأdina lahu waa u idmay wahuwa xaalowa rasuulku calىa xaali xaaladiisi uu ku sugayo bowdadiisa sidaa ay u muuqato uma اstأdana cumar deetna cumar baa idan weydiistay faadina lahu waa u fasaxay soo gelitaankii wahuwa xaalowa rasuulku calaa xaali xaaladiisii uu ku suganyay uma istadana cumaanu cumaan baa idan nebiga weydiistay calayh salaatu wasalaam fa arkha caleyh wuxuu dushiisa kusii daayey iyaabahu dharkiisii oo cawradiisiibuu asturay waxaan ujeeda bowdadiisiibuu asturay falamaa qaamuu markii ay kaceene nebiga calayh salaatu wasalaam ay ka tegeen qultu waxaan idhi bay leeday caaisha yaa rasuula allah istadana abu bakrin abu bakr baa idanku weydiistay cumaru baa ku weydiistay faadinta lahumaa waad u ogolaatay inay soo galaan waanta xaalanta adigu calaa xaalika xaaladaadi aad ku sugan tahay oo dee bowdadaadii ay muuqato falama istadana cumaanu cumaan markuu idanku weydiistay arkhayta calayka waxaad dushaada ku sii daysay iyaabaka dharkaagii faqaala wuxuu uhi yaa caaishatu alaa astaxi miyaanan ka xishoonahayn min rajulin nin wallaahi baan ku dhaartay ina almalaaikata malaaigtu latastaxyii minhu ay ka xishooto rawaahu axmedu warawaa axmedu hadihi اlqisa min xadiidi xafsa binaxwi dalika walafduhu dakhala calaya waxaa ii soo galay bay tihi rasuulu llahi sala اllah alيh wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mida fawadaca waa dhigay thawbahu maradiisii bayna fakhidayh labada bowdo dhexdoodu maradiisii ku ururiyey qofkii dee macaws xidhan ama go guntan sidaa waa yeeli karaa wa fiihi falama sta'dana cumaanu cumaan markii uu idan weydiistay tajallala bithawbihi maradiisii buu isku sii daayey waayahay imaam bukhaarina xadiidka isagoo mucallaqa ayuu soo saaray waa imaam muslimna xadiidka waa wariyey laakiin iyada oo shaki uu ku jiro meesha muuqatay mabowdaday ahayd mise saaqa dhudhunka kaana rasuulu llahi sal اllah alay waslam mudajican fii beyti kaashifan can fakhidayhi aw saaqiy falama istadana cumaanu jalasa laakiin imaamu aلطaxaawi baa xadiidka laftiisa wariyey kitaabkiisa mushkil aaaarka waliba wuxuu ku wariyey can ariiqi muslim min wajhi muslim sanadkaa muslim ku wariyey laftiisu ku wariyey iyadoo ay ku jirto kaashifan can fakhidayh min hayri shaki bowdadiisa isagoo marada ka qaaday iyadoo wax shaki aanu ku jirinoo awsaaqeyhi aanay la socon marka xadiidka waxaa daliishaday ahlulcilmiga yidhi bowdada ninku cawro ma aha jumhuur culamaa ahlucilmiga badankoodu waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen waa xikaayatu ficil oo ficil nebi calayh salaatu wasalaam bay caaisha ka warantay ka xikaayatay marka xikaayatulficilina cumuum ma faa'iideynayso axaadiida markaa saxiixa ah ee sariixa ah ee ummadoo dhan ku wajahana lagama horgeyn kara bay yidhahdeen ta kale waxay yidhahdeen dee taradud baa ku jiro kaashifan can fakhidayhi aw saaqayhi kaashifan can fakhidayhi aw saaqayhi ma bowdadaa muuqatay mise dhudhunka taasaaba shaki uu ku jiraaba wasaaqu laysa bicawratin ijmaacan saaq oo ah dee wixii jilibka iyo intaa kuraanta udhaxaysa isagu maaha cawro waana laysku waafaqsan inaanu cawro ahayn marka waxaa dhici karta inta muuqatay inay intaa ahayd waxaa kaloo ixtimaala khusuusiya arrintan inay tahay arrin nebiga calayh salatu salaam ku gaara waayo ishkaalka soo arooraya wuxuu yahay inay caaisha nebiga calayh salaatu salaam ay ku tidhi abubakar iyo cumar kamaad qarin cumaanna waad ka qarisa nebigu markaa cilada kama dhigin inaanu arkayn tusaalahaan bowdiisu inay muuqato arrin kale ayuu ku sababeeye wuxu uhi laa astaxyi min rajuli wallahi ina almalaaikata latastaxyi minhu wacan anasin ana nabiya sala اllahu alيه wasalam yowma khaybara maalinkii khaybar xasara alizaara guntigii buu ka fayday canfakidii bowdadiisii xataa inii la anduru ilaa aan eegayo indhaa ku hayo ilaa bayaadi fakidihi bowdadiisa caddaanteedii rawaahu axmedu walbukhaariyu waqaala wuxuu uhi bukhaari xadiidu anasin oo a kan hadda aynu akhrinay ayaa asnadu xagga sanadahaan xoog badan wa xadiidu jarhadinba axwatu xagga markaa isdhowrista iyo is-ilaalinta markaa ku xoog badan waana sidaa bukhaari uu sheegay oo sidaa axwadkaahi waa inuu qofku khilaafka iskaga baxo oo ninku bowdadiisa uu qariyo mar haddii la ysku haystaba waa cawro ogaan haddii loo faydo waa lagu dambaabaya iyo mee bowdadu cawro maaha oo sawataanka ayuunbaa cawro ah inuu khilaafkaaba ka baxa oo oo bowdadiisa qariyo sidaas ayaa u fiican wax la ysku haysta waa lagu dambaabaya iyo lagu dambaabi maayo qofku inuu iskaga tago saas ayaa axwata sideedaba oo nabigu calayh salatu salam wuxu uhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka culimmaduna waa kuwa idhaahdaa alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun waa qaacido qawaacidda fiqiga ka mid a shuruud bay u sheegaan inuu khilaafku madrak leeyahay oo dee wax uu cuskanayo walaysa kulu khilaafin jaa muctabara ila khilaafan lahu xadu min annadari wakadalika inaanu khilaaf kale oo dee kaa laga guuray ka daran aanu kugu ridahayn oo dee kud ka guuro qanje u guur arrinku waa inaanu noqon laakiin waa qaacido alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun wixii la ysku khilaafo qaacido adilana way leedahay oo dee xadiidkii annucmaan ibnu bashiir iyo alxalaalu bayin walxaraamu bayin wa baynahum amuuru mushtabihaat faman ittaqa shubahaat fqad istabra lidiini wcirdih waman waqaca fi shubahaat waqaca fi lxaraam waayo qofku wixii xaaraannimadiisu aanay caddayna shaki ku jiro haddii uu fududaysto waxay sabab ugu noqonaysaa xaaraanta cadna marka dambe inuu ku dhaco waa sagiira tajiru ila alkabiira wاlmushkilu yajiru ila اlwaadix walihaada baa waracu uu yahay sida ibn اlqayim sheekhiisa uu ka soo raro kitaabkiisa madaarij saalikiinka kusoo naqliyahay inuu yahay tarku maa takhaafu dararahu fi اlaakhira waxaad isleedaha akhiruu dhib kaaga iman doonaaba inaad iskaga fogaato waayo waxa badan waxa la hubo inaan aakhiro dhibaata kaaga imanahayn marka wax ay dhici karto in aakhiro dhibaata ay kaaga timaado maxaad ku fali doontaa waa arrinta maanta aad ba arrintaasi maanta ay u maqan tahayo dadka waxa haalibkaa waxa weeyaan itibaacu hawa nafs doonista nafta inay raacaan marka iyadunbay qiil u raadiyaan wixii oo la isku khilaafay oo laga yaaba waliba khilaafku inuu shadiid yahay aada u daran yahay ayuu qofku odhanaya xaaraan maha waxaasiye culimaa sidan yidhi culimaa sidan yidhi culimaa sidan yidhi ayna alwarac walixtiyaa waracii iyo diin ilaashigii iyo isdhowristii iyo aakhira ku dadaalkii mee dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii aad ka shakido iskaga tago wixii ku shaki geliya wixii aan shaki lahayn u tag fi lma'kuul wاlmashruub wاlmarkuub wa fi اtijaaraati wاlbuyuuc ganacsiyadii iyo iibabkii wakadalika waxa weeyaan xataa fi umuuri اlcibaadaat cibaado markaa dee sunno ah haddii la ysku khilaafoba sunna mise waa bidco iskabadaa kuwa sunanimadooda laysku waafaqsan yahay baa fara badan soo maaha iyaga watigooda waktigaaga ku buuxi marka waqaala xadiiu anasin asnadu xadiiu jarhadin axwatu saasuu yihi bukhaari xadiiu jarhadna waaba daciifiye bukhaari haddana dee axaadiid kale ayaa jirta oo culimada qaarkood ay ku kabayaan xadiidkan anas laftiisa jumhuurtu waxay kaga jawaabeen waxay dhahdeen ixtimaal baa ku jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama dagaal ku jiro dee sida riwaayaadka ku cad faras buu saaraaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira farasahu fii zuqaaqi khaybara suqduudyadii khaybar buu faraskiisa yeri wa ina rukbatii la tamasu fakhida nabiyilah jilibkaygu wuxuu taabanayay bawdada nebiga wa inii la araa bayaada fakhiday xaalad dagaal buu ku jiray farasna uu ordayo dabayshu ay ka qaadi karto marka isaga laftiisu kuma cadda inuu nebigu calayh salaatu salaam ogaan bowdada marada uga qaaday xadiidka horena ishkaala ku jira waad maqasheen kaashifan can fakhidey aw saaqiy shakiga noocaasa isna ay kaga jawaabeen iyo jawaabihi kale aad maqashay xadiidkan arisna waxay idhahdeen yani nebigu inaanu u qasdine ay ka maradu ay ka faydantay saasaa isagana lagu qaadayaa waaye baabu bayaani ana surata warukbata laysata min alcawra baabu bayaani ana surata warukbata jilibka iyo xundhurta min alcawrati cawrada inaanay ka mid ahayn caddaynteediibuu u baab yahay la caddaynayay manaa jilibka laftiisa iyo xundhurta lafteeda inaanay cawrada ka mid ahayn buu baabkan ku saabsanyahi can abi muusa ana nabiya sala allah alay wasalam kaana waxaa qaacidan mid fadhiya fii makaanin meel fiihi maaun biyo ay ku jiraan fakashafa waa fayday can rukbatay labadiisii jilib aw rukbati ama jilibkiisii falamaa dakhala cumaanu cumaan markuu usoo galay qadaaha nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qariyey rawaahu albukhaari waayo xadiidkan waxaa deliishaday ahlucilmiga yidhi jilibku cawrada kuma jiro waana sida akaru ahlilcilmi ay ku tegeen oo cawradii markaa bowdada ayay ka bilaabayaan haddii markaa dee bowdadii aan la asturi karin ilaa jilibka in ka midana in lala qariya mooyaane in jilibka in ka mida la qariyaa waxay u waajibaysaa dee waajibkiibaa ku xidhmay ee u waajibi maysa inay asal ahaan cawratay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bi fahuwa waajibun haddii la qarin karo bowdadii iyadoo jilibkii waxba aan laga asturina jilibka asturidiisu markaa waajib ma aha waayahay axaadiid kale oo markaa waxaa jirta dee daciif oo cawrat rajul maa bayna surati ilaa rukbatihi oo labadaa inta udhaxaysa un cawro inay tahay tilmaamaysa axaadiid weliba tiro badan iyo ina rukbata nacam alcawratu min taxti asurati ilaa fowqi arukba almuhim daliil baan jirinba tilmaamaya bowdada lafteedu inay cawro tahay iyo jilibka laftiisu inuu cawro yahay asalkuna waa inaanu cawro ahayn ilaa daliil la helaayo alimaam shaafici wuxuu ku tegey jilibku inaanu cawro ahayn laakiin xundhurta iyada imaam shaafici raximah اllahu tacaala waa qowl buu ku leeyay tilmaamaysa inay cawrata wacan cumayr bni isxaaqa qaala wuxu uhi kuntu waxaana maca alxasan bni caliyin falaqiyana waxaa nala kulmay abu hurayrata faqaala wuxuu yihi arinii itusi uqabil aan dhunkado minka xaggaaga aan ka dhunkado xayu meeshii ra'aytu aan arkay rasuul اllahi sala اllah alay waslam rasuul kale oo yuqabilu dhunkanaya faqaala biqamiisihi yanaa khamiiskiisii buu sidaa ku yidhi macanaa kor buu u qaaday oo qowl baa la cabiray iyadoo ficil loo jeedo faqabala waa dhunkaday suratahu xundhurtiisii buu dhunkaday rawaahu axmedu macanaa abu hureyra wuxuu dhunkaday alxasan ibni cali xundhurtiisii marka taas waxay tilmaamaysaa inaanay xundhurtu cawro ahayn waayo lama muujiyeen in la taabto cawradana ma bannaana qolooyin kale markaa xundhurtu waa cawro waxay leeyihiin nebigu calayh isalaatu wasalaam inuu xasan ibni cali halkaa meel ka shishay sa uu ka dhunkaday way soo aroortay zabiibadiisa dhunkada laakiin xadiidkaasi waa xadiid daciifa weeye hadduu ansixi lahaana dee deliil kuma sugna waayo waa la isku waafaqsan yahay dee alqubul inay tahay meel cawraa inay tahay marka halka hadda laga deliishanaya waxay tahay in abu hurayra xasan ibni cali uu ka dhunkaday xundhurta marka xundhurta inaanay cawro ahayn bay taasi daliil u tahay hadday cawro tahay ma dhunkadeen lamana muujiyeen وعن عبد الله بن cمر قال وxu uhi صلaynaa waanu تukanay mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahi anagoo la socona ama la joogna almغرiبa farajaca waxaa noqday man rajaca kii noqday وacaaba man caaba waxaa halkiisii sii joogay kii sii joogay oo bimacnaa salaada cisha ay ku sugaayeen fajaءa waxaa yimi rasuulu اllahi salى اllah alي waslam musrican xaalay mid degdegayo qad xafazahu nafasu oo neeftu ay hayso degdega awgii na hinraagaya waqad xasara maradii ka qaaday can rukbatay labadiisa jirib faqaala wuxu uhi abshiruu bushaaraysta haadaa kani rabukum weeye qad fataxa wuxuu furay baaban albaab min abwaabi samaya albaabada samada ka mida yubaahi bikum wuxuu idinka ayuu idiin ammaanaya ahl الsama yaquul wuxuu leeyahy اnduruu eega ilaa cibaadi addoomahaygay qad sallow way tukadeen fariidatan faral wahum iyagu yantadiruuna waxay sugayaan ukhraa mid kaley sugayaan maqribkii oo faral ay tukadeen cishaaigii oo faralna way sugayaan rawaahu ibnu maaja marka xadiidkan wuxuu daliilu yahay intidaaru الsalaati bacda الsalaa in salaad marka la tukado salaadii kale meesha lagu sugaa inay tahay arin fadiilo leh fadli dheeraada leh waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay dee khayrka in loo degdego nebigu calayh salaatu wasalaam markii waxyigaasi u yimi nuxurkiisu uu yahay fadliga ay leedahay meeshii salaad lagu tukaday in mid kale lagu sugo isagoo degdegay buu saxaabada u yimi fajaءa rasuulu اllahi musrican qad xafazahu nafasu waxaa kaloo xadiidkan loo daliishaday jilibku inaanu cawro ahayn qad xasara can rukbatay nebiga calayh salaatu wasalaam labadiisii jilib ayaa muuqday oo marada uu ka qaaday وعan abi darda qaala wuxu uhi kuntu waxaana jaalisan mid fadhiyay cinda الnabiyi salى اllahu alيه wasalam id wakti aqbala unagu soo fool yeeshuna soo qaabilay abu bakrin aakhidan xaalow yahay mid haya biطarafi hawbihi maradiisa dacalkeeda xagga hoosa uga soo laabay xataa abdaa can rukbatayhi ay xataa kashafa can rukbatayhi ilaa labadiisii jilib markaa marada uu ka qaaday faqaala nabiyu salى اllahu alيه wasalam nebigu wuxuu yidhi ama saaxibukum miyaa saaxiibkiin waa abu bakr faqad haamara waxa weeyaan cid buu la soo murmay yani waqaca fi mukhaasama fasallama wuu salaamay wadakara alxadiida rawahu axmed walbukhaari kole xadiidka dee qiso dheer baa ku jirta laakiin intii baab ka khusaysay buu sheekhu soo qaatay marka abubakar jilbihiisu waa muuqdeen markaa nebiga calayh salaatu wasalaam uu yimi haddii ay cawro tahay nebigu wuxuu odhan lahaa abubakar oo jilbahaaga qari marka taas waxay daliil u tahay jilbuhu inaanay cawro ahayn qaala musanif raximah llah wlxujau minhu xujada markaa xadiidan ku sugan waxay tahy anahu aqarahu nebigu abubakar wuxuu ku daayey calaa kashfi arukba muujintii jilibka walam yumkin caley arrinkaa kuma qabsan marka waa sunna taqriiriya wixii nebiga calayh salaatu wasalaam hortiisa laga idhaahdo ama lagu sameeyo ama wakhtigiisaba la sameeyo warkiisu uu soo gaadho ee nebigu aanu inkirin oo ka faxan ilinkaari iqraarku waa sidaas ayaa markaa la ydhaha sunna taqriiriya waana xujo saxaabaduna waa daliishan jireen baabun markaa jilibkii iyo xundhurta laftoodii cawro iskood uma aha in intii cawrada ahayd asturidoodu ay ku xidhanta mooyaane baabun daakani baabun fii ana almar'ata buu baabiye gabadhi alxurata ee xorta ahayd kullahaa dhammaanteed cawratun cawro inay tahay ilaa wajha wa kafayha wejigeeda iyo labadeeda kaf mooyaane can caaishaa ana nabiya sal اllahu alيه wasalam qaal laa yaqbal اllahu ilaa aqbali maayo salaata xaa'idin gabadh qaan gaadhay salaadeed alxaa'id waa man balagat sina almaxiid waayo dee haddii ay xaydkii leedahay salaadba iyadu xaaraan baabay salaadu ka tahay ee miday salaadu u bannaan tahay buu xadiidku ka hadlaya oo la sheegayo shardigii salaadeedu ay ku ansixi lahayd waa satru lcawra marka xaaid yana imraa baaliqa weeye waa kuwa culimadu xadiidka u daliishado xaydku inuu ka mid yahay min calaamaat اlbuluuq ilaa bikhimaarin yana khimaar inay ku tukato masr inay ku tukato mooyaane alkhimaar waa maa yuqaطa bihi ra's اlmarأa waxay gabadhu madaxeeda ku qariso ee khimaar rawahu اlkhamsaة ila nasaa'iya waayo xadiidkan waa xadiid daciifa weeye oo xadiiث munqaطica alimaam daara qudni wuxuu rajaxay ana munqaطic bayn ibn siriin wa caaisha maxamed ibn siriin baa caaisha ka warinaya markaa inaan waxba ka maqal riwaayaة اlwaslina waa غayru maxfuuظa sheekhuna sheekh muqbilla wuxuu ku sheegay kitaabkiisa dha xadiiثu mucalla ظaahiruha صixa xadiidkan axaadiiث markaa cilaysan laakiin qofku markuu sanadkeeda eego uula muuqanaya markiiba inay tahay xadiid saxiixa xadiidka waxaa loo deliishaday markaa gabadha madaxa inay qariso markay salaada tukanayso inay waajib tahay mar haddii madaxii qarintiisu ay waajib tahay dee intii kalana ka sii daran waxaa kaloo deliishaday culimada yidhi gabadha xorta iyo addoontu waa isku mid waayo nebigu calayh salatu sala xukumka xukunka wuxuu ku xidhan gabadhu inay tahay gabadh qaangaadha xornimo kuma xidhin iyo addoonnimo toona jumhuurtuse waxay leeyihiin gabadha xorta iyo addoontu waa kala duwanyihin waana sida adiladu ay tilmaamayso inay cawradoodu kala duwantahy oo adilada waxa weeyaan tilmaamaysa kala duwanaanshaha cawrada gabadha xorta iyo gabadha addoonta waxaa ka mid ah xadiidka saxiixinka ku jira nebigu safiya bintu xuyey markii uu guursaday inay saxaabadu yidhaahdeen haddii ay tahay min ummahaat اlmuminiin wuu asturi doonaa wuu xijaabi doonaa hadduu xijaabo waa min ummahaat اlmuminiin hadaanu xijaabinna maaha bimacnaa waa addoon taas waxay tusinaysaa addoomaha iyo dumarka xorta ah xagga asturnaanta inay ku kala duwanaayen waqtigii nebiga calayh الsalatu asalaam cumar ibn khaaabna radi allahu canhu addoomaha wuu u diidi jiray inay madaxooda qariyaan dumarka addoomaha madax qaawanaada buu odhan jiray si dumarka xorta ah aan laydinku khaldin ilaahay subxana wa tacaala markuu yidhi yaa ayuha nabiy qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmuminiina yudnina calayhina min jalaabiibihina dalika adna an yucrafna waxay ku fasireen ahlulcilmi badan an yucrafna ee anahuna xaraa'ib gabadhu inay jilbaabkaa xidhan tahay waxaa lagu garanaya gabadh xora inay tahay waayo addoomo ma xidhaan marka addoomo waa ka duwanaayeen dumarka xorta ah marka in la hahdo waa siman yihin sax maaha xadiidkan oo kale la deliisho xataa hadduu saxiix yahay taa daliil umuu noqdeen adilo kale waxaa jirta tilmaamaysa inay cawrada ku kala duwan yihiin addoomaha iyo dumarka xorta ah waayo sideedaba cawrada waxaa loo qarinaya waa fitna laga baqanaya in lagu fitnoobo aliftitaan bilxura iyo aliftitaan bilamana isku mid maaha fitnowga lagu fitnoobayo ta xorta iyo fitnowga lagu fitnoobayo ta addoonta ah ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdaan sida shekhulislaam ibnu taymiya oo kale raximah llahu tacaala waxay addoomuhu la mid yihiin alqawaacid min annisa oo ilaahay subxana wa tacaala uu tilmaamay inaanay ku dembaabahayn dhigista ay xijaabka weyn iska dhigaan laakiin dee ay waajib tahay inay inaanay tabarujinoo cawradooda inaanay muujin almuhim jumhuur culamaa bima fiihim shaaficiya waxay leeyihin addoonta mar haddii madaxeedu aanu cawro ahayn taasi waxay daliil u tahay cawraeedu cawrada ninka un inay la mid tahay waayo ninka madaxiisu cawro ma aha marka addoontiina madaxeedu cawro ma aha marka waxay la mid noqonaysaa un iyaduna ninka cawrada inteeda kalena ninkay kala mid noqonaysaa waxay yidhahdeen cilmiga qaarkood oo xanaabilo iyo shaaficiyeba lihi addoonta waxaa ka muuqan kara un inta inta badan ka muuqata markay gurigaiyo joogto ee iska shaqshaqaynayso iyo meelaha markaa laga egeego marka la la kala iibsanayo intaasaan cawro ahayn inta kale waa cawro kaa laftiis waa qowl qawiya weeye waaye gabadha xortaasee wada cawra wejigeeda iyo iyo labadeeda kaf baa la ysku khilaafay sida saxiixana labadaasi cawra maaha wacan ummi salamata annaha sa'alat nabiya sala allah alay waslam nabigay weydiisay atusali lmaratu gabadhu ma tukanaysaa fii dircin dirac ma ku tukanaysaa waa khamiiska gabadha iyo wa khimaarin masr walaysa calayha isaarun iyadoon gogorad xidhnayn oo intaasun xidhan qaala wuxuu uhi ida kaana dircu haddii dircu yahay saabiqan ee waasican mid ballaadhan wa yuqaطii qarinaya duhuura qadamayha labadeeda markaa gomadood dushooda baabacadii dee lugta ay qarsoomaysa marka ay sujuuddo ama markay taagan tahayba baabacada dhabarkeedan sare xaggan sare dee faraha iyo intan ay qarsoomayso ka soo dambaysa rawaahu abu daawuud xadiidku waa daciif waana sidaad saxiixa waa mawquufun calaa ummi salama markaa saxa mawquufan calaa ummi salama waa hadalkii ummu salama wey hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ma aha oo a'immada badankooda xadiidka waxay wariyeen min kalaami ummi salama hadalkii ummu salama isagoo ah marka gabadha labadeeda lugoodee hoose waa cawro sida saxda ah fi salaati wa fii hayriha waa qowl daciifo qowlka odhanaya cawro maaha waa jira waase daciif waxaa u daliila markaa cawranimadiisa almaratu cawra buuhi nebigu calayh salaatu wasalaam kuwaana ma soo reebin yurkiina xadiidka inoo soo socda yurkiina shibran buuhi nebigu calayh salaatu wasalaam idan tankashifu aqdaamuhunna dumarkii haddii ay nisfu saaqa gaadhsiiyaan maradii lugoodii hoosaa muuqanaya maxay yeelayaan alaa yurkiina shibran taakay hoos u dhigayaan si lugtii hoose ay u qarsoonto waxaa lagu qarinayaana sharabaad ma aha xajmigii lugta muujinaya marada gabadho ay xidhan tahay waa inay qariso weeye wacan ibni cumara qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caley wasalam maa macnidu sharabaadka inay xidhaan baa xaaraankaa maaha waxaan u jeedaa iyadoo maradii sarraysa sharabaad quri u noqon maayo asturnaan u noqon maayo maadaama uu ku dhegayo xajmigii lugteeda uu muujinayo waaye oo marka cawratu nadar laga warramayo can ibni cumara qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aley wasalam man jara qofka jiida thawbahu maradiisa khuyalaa liajli khuyalaa kibir awgii u jiida lam yandur illaahu ilaahay eegi maayo ileyh xaggiisa yowma alqiyaama qaala waxay tihi umu salma fakeyfa yasnacu nisaau dumarka siday ku samaynayaan biduyuulihina qaala wuxuu yihi yurkiina shibran taakay hoos u dhigayaan qaalat idan tankashifu aqdaamuhunna lugooda hoosaa muuqan doona qaala fa yurkiina waxay hoos u dhigayaan diraacan dhudhun laa yazidna caley inta ayaana ka kordhin rawahu nasaa-iy wtirmidiy wasaxaaxahu marka haluu ka bilaabmayaana waa nisfu saaqa weeye halkii markii hore laga hadlaayey warawaahu axmedu walafdu ana nisaءa nabiyi sa'alnahu rasuulka waxay weydiiyeen can idayli xaynkii faqala wuxu uhi jacalnahu shibran taaka ka dhiga faqulna waxay yidhaahdeen ina shibran taako laa yasturu min cawratin cawra waxba ka qarin maayo faqaala ijcalnahu diraacan haddaba dhudhunka dhiga marka xadiidkani wuxuu daliil markaa u yahay in la rabo marada gabadhu inay lugaheeda hoose qariso lugaheeda hoose cawrada ay ka mid yihiin oo qamiiska ninku halkii uu ku joogay oo haddee nisfu saaqa xadiidkani siduu ka hadlayey in lagu daro waxa weeyaan ay ku darto diraaca nisfi saaqa ka bilaabma saasuu xadiidku tilmaamaya baabu nahyi nahyigii buu u baab yahay can tajriidi lmankibayni labada garab qaawintooda la yska nahiyey fi salaati salaada dhexdeeda la qaawiyo ilaa idaa wajada inuu helo mooyaane maa yasturu lcawrata wax cawrada qarin iyo waxdaa keliyada xaalaay tahay marka waa masalo kale oo labada garab kuma jiraan cawrada ninka bilitifaaq yani cawratu nadar wixii eegmo markay arrin taagan tahay cawro ah ee dadka laga qarinayay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin waxaan cawraba ahayn baa salaada dhexeeda in la qariyo ay tahay qolou yidhi waa waajib iyo qolou yidhi waa sunaba oo ilaahay inama amrinuun fi salaa in cawrada un aynu qarinee wuxuu uhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjid waziinatu acamu wa akhdu ziinati acamu min satri alcawra inuu qofku markaa quruxdiisa qaataa waa ka caamsantoo ka ballaaran tahay inuu cawro un qariyo marka qurux qaadashadii waxaa ka mida ninku in degihiisa labadaa degood caatiqaynkaas inuu qariyo marka uu tukanayo waa goorma waa hadduu haysto maro u gaadhaysa haddaanu haysan maro u gaadhaysana dee cawradunbuu marada ku qarin doonaa can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal اllahu alيه wasalam qaala wxu laa yusaliyana yaanu tukan axadukum midkiin fi hawi maradii yaanu ku tukan alwaaxida ee qura ahayd laysa iyadoo aanay ahayn calaa caatiqii degtiisa dusheeda shayun oo minhu shay maradaa qura ka mida rawahu bukhaari wa muslim walakin qaala calaa caatiqihi waliaxmada allafdaan calaa caatiqihi calaa caatiqihi labadaba axmed uu ku wariyey xadiidka waxaa loo daliishaday maro qura in lagu tukan karo shardiguse waa maxay in wax ka midii degtiisa uu gaadhsiisan yahay maradaa qura waa go qura laakiin wax maradaa ka midaba ilaa degtiisa qarinaya oo gaadhsiisan tusaale ahaan halkaasu ku soo xidhay goyi intanuu sano uu ku qariyey halkaana uu ku soo xidhay waa ku filantah culimaduna saasay u badan yihin oo dee iska maro qura inaan lagu tukan karin cidda tidhi waa yar tahay cid yar baa laga xikaayooda arrinka axaadiid inoo soo socoto oo dee ku cadna waa jirtaa nabiga calayhi salatu wasalaam markii la weydiiyey can isalaati fii thawbin waaxidin maro qura ninku maku tukan karaa qaala aw likullikum thawbaan dhammaantiinma laba maradood haysata walihaada baa jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhu iyadoo marihiisii kaleba ay yaalaan oo ay u suran yihiin katabaanka mishjabka ayuu maro qura uu ku tukan jiray marka l maxaad saa yeesheen liyaraani axmaqun miluka buuri sidaa waxba garaynin adoo kale suu ii arko deetana markuu igu qabsado arrintaa aan u sheego inuu khaldan yahay oo nebigu calayhi salatu wasalaam arrinkaa u fasaxay kadalika kaana yafcalu abu hurayra saxa dalika can abi hurayra wasaxa dalika can caliyin radi allahu canه inuu goo qura markaa uu ku tukan jiray iyadoo marihiisu u yaalaanoo labadiisa dacalo halkaa uu kusoo xidhi jiray labada degoodu ka ridi jiray marka taas waa masalo masalada kale waxa weeye maradaasi waa in degta ay wax ka gaadhsiisan yihiin haddaanay degta waxba ka gaadhsiisnayn ka waran culimada qaarkood waxay leeyihin waa cawra fi salaa degtu marka isagoo helaya wuxuu ku qariya hadduu qarin waayo salaadiisuba ma ansaxayso laakiin ahlulcilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen arinta noocaasi ah waa sunna uun in ilaa degta ninku wax uu saaro haddii uu markaa saari waayana la odhan maayo cawradiibuu muujiyo salaadu waa ka buraysaa qaarkood ijmaac baabay ku soo rareen arrinka noocaasa laakiin ijmaacaasi ma ansixinoo masalada khilaaf baa ku jira oo xataa subki shaafici baaba ka soo naqliya kastoo xaafid ku uhi lakin ilmacruufu fi kutub shaaficiyati khilaafuhu waxaanay leeyihiin sababta loo yidhi marada waa inay degta wax ka gaadhaan oo si aanay uga dhicin oo haddii uu guntado maxaa dhici karta inay marada ay ka dhacdo oo cawradiisa ay muuqato laakiin ilaa halkan haddii ay qarinayso hataa hadday dhacdo dee intaan cawradii laisla gaadhin buu qabanaya laakiin hadduu cawrada un ku simo hadday siibato kudaysi khalaas cawradii muuqati wey markiiba ta kale waxaa dhacaysa hadduu intan un ku qariyo dee inuu inuu ku mashquulo isagoo salaaddii ku jira uu wadwado وعن أبي هريرة قال وحري سمعت عن مغلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوى لمن صلى قفك تكذا في ثوب ملك تكذا واحد قرى فليخالف, فليخالف بطرفيه لبدي صدع لها سويداريو هل كان اسكو دافيو دقتها اسكو دافيو رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد على عاتقيه اسكو إداريو لبدي صدقوت وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد إذا صليت هداة تكت في ثوب مراد كنت كت واحد قرى فإن كان أدوية واسعا ثوب كاس أدوية مد بلارا فالتحف به اللاب أو إلا دوش السرق قري وإن كان أدوية ضيقا مد عريرا فاتزر به قنتؤون متفق عليه ولفظه لأحمد وفي لفظ له آخر آخر نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اتسع الثوب maradu hadday ballaaran tahay faltucaaif bihi yanaa darafyadiisa isweydaari calaa mankibayka isku weydaari uma salli deetana tuko waidaa daaqa can daalika inta haddaanu gaadhahaynoo uu ka cidhiidhisan yahayna fashudda bihi ku adkee xaqweyka xaqweyka waayahay kelyahaaga ku adkee halkaa guntiga lagu xidho ku adkee uma salli deetana tuka min hayri ridaa'in adigoo wax go-aan xidhnayn marka xadiian waxay daliil u tahay ugu yaraan inay tahay sida mustaxabkee afdalkaahi ninku inaanu ku gaabsanun cawrada qarinteeda ee qaarkiisa sarana maradii wax uu ka gaadhsiiyey ilaa degtiisa in taa laga tagaana inay tahay makruuh waana sida ay ku tageen jumhuur ahlicilm ahlucilmiga badankooda wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online